waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti kalfadhiga soddon iyo sagaalaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada ururka iskaashiga islaamka iyadoo go'aanada ka soo baxayna ay ka mid ahaayeen in shir gaara oo lagu caawinayo soomaaliya ay wakhtiyada soo socda isugu yimaadaan waddamada islaamku wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa uga warramay wariyaheenna ramadaan muuse arrintaasi dibudhiska soomaaliya
soomaaliya waxay u baahan tahay inaa shirweyne la qabto oo shirweyne adduunku isugu yimaado ee loo dhigo barnaamij weyn oo dib loo dhiso soomaaliya kolkaas barnaamijkaasi maal fara badan ayuu u baahan yahay lacagahan yaryaree kolba meelaha laga sheeg sheegaya maaha wuxuu u baahan yahay milyaaro dollar ayuu u baahan yahay kolka halkani ayay ka bilaabmatay fikradda dhane ee shirweynaha loo qaban lahaa o i c du dowr bay beri ka qaadatay labadii goorba istanbul kolkii lagu shiray o i c ayaa shir ka qaban qaabisoo lacag fara badan soomaaliya ayaa loo ururiyey kolkuu ay abaartu ay timiday iyo markii horeba maanta dee annaku jabuuti haddaan nahay dalalka shirkaasi ugu yeedhaya duweynaha hormuud baan u nahay new york waan ka sheegnay jaamicadda carabtaan ka sheegnay halkanna waan ka sheegnay dee dadaalkeennu wuu sii socon doonaa sidaan kuu sheegay deeq yaroo hooyo hooyo waa laga daalay soomaalidu way ka daaleen soomaalidu maanta waxay doonayaan dib inaad dalkooga loo dhiso dibudhisintaas soomaaliya umahay awood uma laha maanta waxay u baahan tahay adduunku inuu gacmaha isqabsado uu yidhaaho intaasoo milyaar baan soomaaliya u dhignay miiska intaasoo milyaar baa lagu dhisi doonaa nabaddu sidaabay kuu xoogaysan doontaa horumarka soomaaliyana sidaabuu dib ugu soo noqon doonaa taasi waxa weeyaan waa mid aan annaku aad iyo aad u qadarinayno aanu u shaqayn doonana wasiir in yar haddaan kaa dhex galo shirkan oo kale imika haddaan soo qaadanno weligeedba dee ummadda islaamku way shiri jirtay muxuu dee shirkan uu kaga duwan yahay soo kiiun maaha
koleyba waa o i c d ama ummadda islaamku way shiri jireen shirarkaasina wala faashil ma ahayn koleyba waxuunbaa ka soo bixi jiray kolkaasina ma shirkanna guul weyn baan ka gaadhnay ayaa waxaan u leeyahay nataa'ijka ama go'aanadii ka soo baxay waxay ahaayeen go'aanno fiican dee aninku waxaad guud ahaan waxaad u aragti inuu war islaamka halkaabaa dad lagu leenaya halkaabaa maxaa laga qabanaya laakiin shirkani wuxuu ku salaysan yahay shaqo fara badan hadday horumar dhaqaale tahay iskaashi cilmi ay tahay iskaashiyaal badan ayaa ka dhex socda baanka islaamiga ka shaqeeya hay-ado badan baa ku xidhan samafal ka shaqeeya kolkaa xalka siyaasad ahaan kolleyba kolkaa dee ama walaalihin falastiin jooga ama walaalihii rohingya ee minyamar kolka la weerarayo la dilayo wax shucuur waa wala damqanaynaa damqashadaas laakiin dee damqasho oo sidaa un loo fadhiyo layidhaho war waxa ka daaya dhammaahin waxaa jira dhaqdhaqaaq diblomaasiyad baa jiro aan ku aan bilownay shalayba oo dee loola tagayo qaramada midoobay oo la tagayo la leeyahay waa mas-uuliyaddiinii mas-uuliyaddii inaad genosideka ama dadkan maaragtay la dhammaynayo inaad ka joojisiin weerarkaas iyo iyo inaad ka joojisiin waa mas-uuliyaddiinii kolkaa mas-uuliyadda o i c dama inay inay ciidanna dhisto ay tagto dadkaasi maaragtay ay gurmad ugu tagto waa mas-uuliyadda yacni qaramada midoobe yacni security councilka weeyaan kolkaa dhaqdhaqaaqaas waan waan bilownay dabadeedna maraykanka kolley waad ogtihiin dhulka minyamar ayuu ku socdaa presidangoogu kolkaa message ama dhambaal ayaan u dirna aan leenahay dadkaasi waa inaan la badbaadiyo haddii kale adduunka islaamka ayaa mowqif ka qaadanaya yani adduunka yani wixii ka socda
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf oo waryaheenna ramadaan muuse ugu warramayey magaalada jabuuti